raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystay kusoo dhawow warkeenii galabnimo rediyoga warsan oo aad oga barateen maalin walba inaad ka dhegaysataan rediyoga warkiyo kooban dil ka dhacay magaalada beledweyne iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal ka fuliyey magaaladaasi magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ka hortagga cudurka coronavirus ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xasan cali khayre oo digniin u diray ganacsatada saddex ruux oo coronavirus ugu dhimatay muqdisho iyo tirada oo sii kordhaysa jabuuti oo dadka uu ku dhacay coronavirus ay gaartay afar boqol bandow xalay ka dhaqangalay magaalada muqdisho corona oo si xoog leh u saameeyey dalka maraykanka iyagana waxay ka mid noqon doonaan akhbaaraadka caalamka oo aan idinkugu soo gudbin doono halka ay maraysa tirada dadka uu soo ritay coronavirus kuwa u dhintay kuwa ka bogsooday ee la diiwaangeliyey dalalka caalamka oo idil
media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo suuran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afaraad sanadka labada kun iyo labaatanka warkeenna waxaa isku soo dubriday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anigoo mukhtaar sheekh aadan dalmar ahna waa idinla socodsiinayaa dhanka farsamadana waxaa iga saaciidi doontaa maryam macalin warkiiyo fidsan dil ka dhacay magaalada beledweyne iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal ka fuliyey magaaladaasi faahfaahinta warkaanina waxaa inoo haya wariyaheena bashiir cabdulaahi cusmaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan guutada shanaad qaybta toddobiy labaatanaad ee ka howlgala gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xalay lagu dilay xaafadda buundaweyn dilka ka dhacay xaafadda buundaweyn gaar ahaan buuro yacquub ayaa yimid kadib markii askariga la dilay ay weerar kusoo qaadeen dibli hubaysan dagaal ayaa dhex maray askariga dhintay iyo kooxdii weerarka soo qaaday waxaana uu dadbayn askariga uu ku dhintay dagaalkaasi dhinaca kale howlgal saqdi dhexe xalay ay fuliyeen ciidamada amniga gobolka hiiraan ayay kula wareegeen aqalka maamulka gobolka hiiraan lagu arrimiyo oo uu horey gacanta ugu hayay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale waxaana xusid mudan in uusan ku daadan wax dhiiga
aada buu u mahadsan yahay waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan oo beledweyne inaga soo warramayay isla wararka gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle ayaynu ku guda jirnaay magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ka hortagga cudurka coronavirus waa kan bashiir cabdulaahi cusmaan oo mar kale warkaasi inoo faahfaahiya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne iyo mas-uuliyiinta cusub ee dhawaan loo soo magacaabay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne kulankan ayaa lagu hadlayay sida looga hortagi karo cudurka coronavirus qaar ka mid a dhakhaatiirtii ka qayb gashay kulankii ka dhaca magaalada beledweyne ayaa waxay tilmaameen in ay ku dadaali doonaan sidii bulshada ku nool magaalada beledweyne ay ugu wacyigelin lahayeen ka hortagga coronavirus sida ognahay adduunweynaha waxaa ku faafay cudur covid nineteen coronavirus baryahan dambe wuxuu kusoo badanayaa caasimada dalka soomaaliya sidoo kalena beledweyne inkastoo weli baaritaan iyo waxaas laysku dayan haddana waxaa fiican inaad sameyno wacyigelin runtii caafimaadka waa geeska bulshada haddii aan caafimaad jirin nolol ma jiri lahayn runtii waa dareen aada loogu farxo in la helo dhallinyaro dhakhaatiir ah maratay gobolkii diyaaro waa inay wax u qabato waxaan rajaynayaa inuu noqdo midkii dhagaysta lahay oo raahda dhallinyarada iyo baahiyaha jira ee caafimaad annagana garabkiisaanana waana garab taagannahay insha allah waxaan wacyigelin u dirayaa ummadda soomaaliyeed cudurkan dilaayiga ah ee coronavirus qofka u imaanay meeshan halkan maanta waxay tahay inaan ka hadalna maxaa loo yaqaan laba waxyaabood labadaas waxyaabood ay tahay inaan marka koowaad aan ku mahad celino guddoomiyaha amaba agaasimaha guud ee isbitaalka beledweyne isbitaalka gobolka hiiraan kaas ahaan magaalada beledweyne waxaan leeyahay agaasima soo dhowow waxaa kaloon u mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle taasi oo yani garatay in yani loo baahan yahay garatay waxaa loo yaqaanaa in dadka dhalinyarada ah ee gobolka boqol kiiba toddobaatan waa dhalinyaro dalka soomaaliya boqol kiiba toddobaatan maadaama ay yihiin marka in la samayn karo maxaa loo yaqaana isbeddel ay samayn karaan muuqdo ayadana aadan ugu mahad celinaya wasaaradda intaas kadib waxaan u mahad waxaa kaloo ka hadli rabnaa waxa loo yaqaan qodobka labaad oo ah emergencyga jiro caalamka ka jira caqabado badan ayaa hor yaalla mas-uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay isbitaalka magaalada beledweyne iyadoo ay dadka bukaanada ah inta badan aysan helin daawooyin ku filan sida qaarkood ay tilmaameen waan dareemaynaa maanta gobolada dhigeen ah meesha aan ka taaganaha caafimaad ahaan dhaqaale ahaan wax walbo annaga soomaalida haddaan nahay waxaan nahay dad hadal macaan laakiin waxqabadkooda yaryahay qofku ku imaana hadal uu kugu daaweyna laakiin ma lahan waxqabad waxaan rabnaa marka inaan focus ka saarno waxqabad annaga waxaan u baahannaha waxay tahay waxqabad doctor mudala waxaa laga rabaa inuu matalo dhalinyaradii kaalinto habeen walba waxaa ku saaca jiray sida covid nineteen ugu i ugu fikiro subax walba vaccinationkiisa mala hela ayaan waxaan ugu fikira isbitaalkaan oo shaqeynaya ma arki doontaa waxaan rajeynayaa inuu isbitaalka shaqeeyo ugu dambeyn waxaa ka hadlay agaasimaha cusub ee isbitaalka magaalada beledweyne dhowaan loo soo magacaabay maxamed cumar maxamed waxaana uu dhankiisa sheegay in uu wax badan u qaban doono bulshada ku nool magaalada beledweyne isbitaalka magaalada beledweyne waa isbitaal ka dhexeeyo reer hiiraan macnaha taas horta in la wada fahamsan yahay inaysan lahayn dad gaara wuxuu u dhexeeyaa qof walba oo dhakhtarah oo wax soo bartay oo ku nool magaalada beledweyne taas micnaheedu waxay tahay waxqabadkiisa keliya aniga maahan ee waa adiga waa iyada dhammaan qof walba wax soo barta waa kulleyba dadka shaqaalaha hadda ka shaqeeya agaasimihii hore ee isbitaalka dr axmed maxamed khaliid dhakhaatiirtii kaleo ka shaqeynaya isbitaalka aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sida wacan juhdiga leh ay ugu soo dhabar adeegeen in muddaa in isbitaalka ay heerkan soo gaarsiiyaan aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin kulleyba wixii fikir iyo talaa waa inoo dhiman tahay iyo qaabka aan u waajihi laynay waa ku mahadsantihiin horta midaas
aada iyo aad buu u mahadsan yahay waryaheena bashiir cabdulaahi xusmaan oo aan dhegaysanay warkiisii labaad uu inooga soo diray magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre ayaa digniin u diray ganacsatada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xalay guddoomiyey shirka qaran ee ka hortaga cudurka covid nneteen kulankan oo ahaa qaab online internetka ayaa waxaa ka qayb galay ganacsatada ku nool gobolka banaadir waxaana diiradda lagu saarayey sidii looga hortegi lahaa in ay ganacsatada aysan shacabka maciishada ugu qaaliyeyn cudurkan jira coronavirus aawadiis maadaama dowladda ay samaysay canshuur dhaaf ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa uga digay ganacsatada in ay maciishada ku qaaliyeyn shacabka soomaaliyeed kadib markii uu dhaqan galay canshuur dhaafka waxaana ganacsatada ay aqbaleen baaqaasi ra-iisul wasaaraha uu soo jeediyey talaadadii lasoo dhaafay ayay ahayd kolkii wasaaradda maaliyadda soomaaliya ay ku dhawaaqday canshuur dhaaf loo sameeyey qaar ka mid ah ganacsatada kuwa ka shaqeeya cunooyinka quduul darooriga ee dalka soo gasha kadib markii ay soo korortay cabsida laga qabo in ay yaraadaan cunooyinka dalka soo galaa sababo la xidhiidha cudurka covid nneteen oo caalamka ku haya farabacan saddex ruux oo coronavirus ugu dhimatay magaalada muqdisho iyo tirada dadka uu soo ridanayo oo aada usii kordhaysa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran in ay la wadaagto bulshada soomaaliyeed hadba wixii soo kordha xaaladda caabuqa covid nneteen waxa ay idinla wadaagaysaa qodobadan soo socda kadib baaritaano xaqiijinaya dadka cusub ee loo sameeyey labaatan iyo afartii saac ee ugu dambeysay uu soo ridanaya cudurka waxaa soo korodhay labaatan xaaladood oo cusub taasoo ka dhigaysa tirada guud ee xaaladda la xiriirta caabuqa covid nneteen siddeetan xaaladood waxaana bulshada kula dardaarmaynaa in ay taxadaraan guryahoodana joogaan dadka da-da ahna ay si gaara uga taxadaraan haddii aada isku aragto calaamadaha caabuqa covid nneteen isku karantiil meel gaar ah kana fogow xubnaha kale ee qoyska lana xiriir afar afar sagaal si laguu siiyo tala caafimaad ayay leedahay digniinta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya tirada guud kiisaska la xaqiijiyey ilaa iminka uu ku dhacay cudurkan corona covid nneteen waa siddeetan kiis kiisaska cusub ee maantana waa labaatan kiis tirada ka bogsootay waa laba qof tirada dhimashada ee dalka soomaaliya inta la xaqiijiyey waa shan qof ee u dhimatay cudur dhaliyaha covid nneteen jabuuti ayaa dadka uu ku dhacay covid nneteen ee coronavirus waxa ay gaartay tiradooda in ka badan afar boqol oo qof dowladda jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo cudurka coronavirus kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay toddobaatan iyo labo iyadoo ay sii kordhayaan dadka uu haleelayo cudurkani kiisaska ay ku dhawaaqday ayaa ah kuwii lawaa labaad ee ugu badnaa ee dalkaasi laga diiwaangeliyey muddo afar iyo labaatan sac gudahooda kiisaska cusub ee jabuuti ay shaacisay ayaa waxa ay ka dhigaysaa wadarta kiisaska guud ee dalkaasi laga diiwaangeliyey waa afar boqol soddon iyo shan qof oo laba ka mid ah ay u dhinteen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa walaac ka muujiyey faafitaanka cudurka coronavirus waxa uuna shacabka ugu baaqay inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad ee la siinayo bandow xalay ka dhaqan galay muqdisho waxaa xalay muqdisho ka dhaqan galay bandow ay dhowaan kusoo rogtay dowladda federaalk soomaaliya kaas oo bilowday sideedii fiidnimo kure-ka shantii subaxnimo wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo xaafadaha qaar ayaa waxaa lagu arkayay wadamo fara badan oo ka tirsan booliska soomaaliya kuwaasi oo kala eriyay dadka qaarkood oo wadooyinka taagnaa inkastoo badi la xiray goobaha ganacsiga maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyey toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir uu ka kooban yahay kormeerkan oo ahaa mid ay ugu kuurgelayeen sida uu u hirgelay bandowga lagu soo rogay caasimada dalka soomaaliya muqdisho taliyaha ciidanka booliska ayaa mar kale ku celiyey in bandowga uusan saameyn doonin wariyaasha dukaamada lagu iibiyo raashinka qalalan isbitaalada iyo dadka u xanuunsan cudurka waxaana uu ciidamada faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka shacabka ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi tuula oo saxaafadda la hadlay ayaa ka codsaday shacabka ku nool magaalada muqdisho in ay ilaaliyaan nidaamka dowladnimada islamarkaana u hoggaansamaan awaamiirta ciidamada iyo talooyinka caafimaad si looga hortago faafitaanka coronavirus dowladda soomaaliya si rasmi ah uma shaacin muddada la joojin doono bandowga xilliga habeenkii ah ee la saaray magaalada muqdisho iyada oo kiisas cusub oo covid nneteen ah laga helay magaalada corona oo si xoog leh u saameeyey dalka maraykanka waa akhbaaraadkana caalamka halkaad kala socotaanna waa radio warsan soomaaliya baydhabo o aad kala jaanqaadaan mawjada f m ka dhirirkeedu yahay sideed sideed dhibic laba mega herts mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamka ood guud ahaan ka dhagaysan kartaan caalamka sharciga kale fogaanshaha dadka ayaa laga maarmi doonaa haddii ay sii xoogeystaan awoodda maraykanku u leeyahay ka hortaga coronavirus ama la helo daawo ama tallaal looga hortagi karo cudurkani faafaya ee dhibaatada ba-an u geystay dadyowga dunida ee kala qoqobay jaamacadda havard waxaay tusaale usoo qaadatay tallaabooyinka ay qaateen dalalka south korea iyo weliba singapore iyadoo si adag u hirgeliyey kala fogaanshaha bulshada iyo in la xayiro dhammaan goobaha la iskugu yimaado waxayna jaamacadda tilmaantay in maraykanku uu u baahan yahay in uu sii adkeeyo ku dhaqanka tallaabooyinkaas oo kale daraasadda jaamacadda havard maraykanka waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in saameynta coronavirus uu u geystay dalka maraykanka iyo guud ahaanba caalamka kale ay u badan tahay inay cawaaqib xumo dhaqaale oo caalamka wada gaartay ee ka dhalan karto haddii aan si adag loola dagaalamin oo lasoo afjarin coronavirus guud ahaan caalamka inta dad iyo uu ku dhacay coronavirus ayaa gaartay tiradooda laba milyan sagaashan kun sideed boqol saddex sideed boqol siddeetan iyo lix qof tirada la diiwaangeliyey guud ahaan waxaa tiradaasi la sheegayaa inay u geeriyootay boqol soddon iyo shan kun laba boqol labaatan iyo lix qof guud ahaan caalamka dalalka oo dhan waxaana tirada dadka ka bogsooday cudurka ee gaaraya inta uu ku dhacay labada milyan sagaashanka kun sideed boqol sideetan iyo lixda la sheegay inay ka kaceen shan boqol toban iyo lix kun saddex boqol toban iyo shan inta kalena ay weli la xanuunsan yihiin ilaah baan ka magan galnay cudurkan iyo aafadiisa ilaahayna aan hareer mariyo warkii aad ka dhagaysanayseen radio warsan wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray galabtan waa naga intaa warkeena waxaa isku soo dubriday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anigoo mukhtaar sheekh aadan dalmar ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamadana waxaa iga saacidaysay maryan macalin inta warkan warkiisa xiga aynu dib ugu kulmi doono dhammaantayada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu